waa tahay habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a markan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka martida microfoonka waxaa la diyaaraa ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan waxaa barnaamijka martida mikrofoonka aan uga hadli doonaa dadaalka dowladda soomaaliya ay ugu jirto sidii ay u soo ceshan lahayd maamulka hawada soomaaliya waxaana barnaamijka marti ku ah wasiirka duulista hawada soomaaliya maxamed cabdilaahi salaad oomar ku soo dhowow barnaamijka wasiir waa kaaga mahad celinaya wakhtigaaga marka hore bal waxaad sharaxdaa shirarka aad uga qayb gashay dalka canada gaar ahaan magaalada montreal iyo heshiiska aad la gaadheen hay-adda caalamiga ah ee ikeo mid midka ugu horeeya wuxuu ahaa dhinaca amniga maridda hawada oo sida aada la socoto waxyaaba badan muddo dheerna looga sheeganaya dowladda soomaaliya hawadeeda in aynan aad u ahayn aamin u ahayn arrintaasi iyadana waan kasoo wada hadalnay laakiin sidii aqoon kororsi ayaa ugu badnaa midkaasi ugu weynaa innagana waan ka qayb gallay midka labaad oo aada noo khuseeya oo igu kalifay inaan soomaaliya kasoo baxo halkan aan xilligan aan ku jiro oo loo baahnaa inaan wadanka gudihiisa jooga aan u imid wuxuu ahaa dhamaystirkii wareejintii hawadii loo wareejinayay in laga maamulo wadanka gudihiisa heshiiskii ugu dambeeyey ayaan la saxiixanaynay shirkadda icoa waayahay marka heshiis baad wada gaadheen ayaan u gartay laakiin xilli soomaaliya si rasmiga loogu wareejinayo maamulka hawada oo aad isla meel dhigteen miyaa jira haa sida aada la socoto bishii june waxaa jiray markii ugu horreeyey heshiis aan ikawa la saxiixan aan isku waafaqna ayuu ahaa in hawada laga maamulo wadanka gudihiisa marka si wadanka gudihiisa looga maamulo hawada soomaaliya waxaa jiray waxyaabo inagana looga baahan yahay wadanka soomaaliya looga baahan yahay dowladda soomaaliya waxyaabo iyaga looga baahan yahay marka wixii isaga baahnaayo idil markii aan keennay waxaa jiray waxaa soo baxay in waxyaabo badan ay dhiman yihiin waxyaabahaas la-aantooda way diideen in hawada si toos ahna loogu soo wareejiyo marka waxyaabahaasi waxay u badnaayeen qalab muhiim ah oo haddaba aanan nairobi u yaalan iyagaba laakiin aad iska fahmi karto in loogu talagalay in dib loogu dhigo soo wareejinta hawada marka waxaan juhdi badan gelinay iyo awood badan iyo energy aada u badan aan gelinay si qalabkaasi nalagu xiray haddaba aanan iyagaba aynan haysano nairobi u yaalin sidii aan kusoo iibsan lahayn oo ku keensan lahayn marka muddo sidii aan u daba soconay kambaniyada qalabka sameeyo shirkada ikawa iyo innagaba aan muddo dheer aan daba soconay oo juhdi badan gelinay alxamdulilah hadda waxaan isku heshiinay oo aan kala saxiixanay heshiiskii qalabka inta naga dhimanaa ay ka dhigeen inuu condition yahay la-aantiisna aanu loo soo wareejin karin hawada inaan kala saxiixanay oon iibinay oo kambanigii uu noo keenay kambanigana shaqada mar hore ayuu bilaabay marka siddeetan iyo shan cisho kadib ayay yidhaahdeen laakiin siddeetan iyo shanta cisho muddo hore ayay bilaabatay marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala dhammaadka bisha octoober wixii ka dambeeya inuu yahay finalizationka oo keliya oo qalabka tijaabintiisa iyo waxyaabahaas ayaa inoo haraya haddii ilahi ka raali noqdo waa taqaanaa waa qalab badan oo kala duwan shirkado kala duwan hay-ado kala duwan meelo kala duwan laga keenayo oo laisku xirxirayo oo aanan sahlanayn marka waxaan rajaynaynaa bisha octoober haddii xiritaanka aan dhameyno ilaa iyo november inaan tijaabintiisa iyo diyaaradaha la hadalkooda iyo wixii oo dhan aan dhameyno shaqaalihiina nairobi noo joogeen ay nagu soo wareegaan marka ilaa iyo november november dhamaadkeeda december waxaan rajeynaynaa completely inaan soo xirro xafiiska aan ku leenahay nairobi oo dhammaan shaqaalaha wixii soo guuraya ay soo guuraan oo wadanka gudihiisa si toos ah wax kasta looga maamulo laakiin rakibaada qalabka iyo dhamaystirkiisa bisha octoober dhammaadkeeda ilaa iyo november bilowgeeda hadduu ugu bato isbuucii laba isbuuc dib inuga dhaco november dhexdeeda ayaan rabnay haddii ilaahay ka raalli noqdo inaan kusoo dhamaystirno waa gartay waa tii qalabka laftirkiisa oo muran ka taagnaa oo nairobi loo waday oo laydinku maaragtay tilmaamay inaydan maamuli karin qalabkaas marka arrintaas hadda miyaad isla meel dhigteen aad leedahay qalabkaas maamulaadiisa wadamada inaga inaga horumarsan ee adduunka oo idil waxa u shaqeeya shirk dad muwaadiniin wadamada u ah iyo dad ajnabi ah marka inaga maamulkeeda wixii anaga aan maamuli karno soomaali qof soomaali ah uu maamuli karo oo idil inaga ayaa maamuli doono wixii aan oga baahno qof expert ah oo khibrad dheer u leh oo aan ka weyna dad soomaaliya oo samayn kara arrintaasi waxaa noo jooga dad ajnabi ah noo sii wadi doono hawshaas ilaa aan ka helno qof soomaaliya ama aan tababarka u dhameyno hadda socdo dad soomaaliyeed waan maamuli karnaa waa maanaj garayn karnaa arrinta inta badan dabcan laga hadlaya waxay tahay sidaad tilmaantayba in soomaaliya xilligan aanay jirin dadkii maamulkaas hawada kasoo dhalaali lahaa sidoo kale dad farsamo yaqaano ah oo qalabkan isticmaali kara iyana ma jiraan cid aad u tababaranaysaan miyaa jira mise waxaad doonaysaan oo keliya in xilligan dad kale oo aan soomaali ahayn ay qabtaan howlaha ugu muhiimsan ee shaqada hawada howlaha ugu muhiimsan walaal howlaha ugu muhiimsan ee hawada haddaba waxaa haya dad soomaali ah ayaa haya oo jooga nairobi jooga dibadaha waxaa jooga dad badan oo soomaali ah oo aad ugu xeel dheer arrimahan saadaasha hawada experts ah ayaa jooga oo soomaali ah marka waan maamuli karnaa waxana waa concern la abuuray oo dadka laga la yiri ma maamuli kartiin midda kale shan iyo labaatan sano in ka badan ayaa hawadani dibadda laga maamulayay wax qalab ah ama lacag ah oo la geliyay hawada soomaaliya ma jiro tababaro yaryar way jiraan konton qof baa hadda noo soo qalinjabinayso dad badan oo hadda rabno iyo wixii ka dambeeya inaan u dirno tababaro tiro badan way jiraan oo codsanay oo meel kasideena innaga nafteena iskuol baan samaysanay iskuol baan dhisnay iskuolkaan qalabaynayna waxaan rajaynayna waddan gudihiisa inaan dadka ku tababari doono laakiin ahmiyadda ugu weyn waxay tahay mar haddii hawada waddankaagii laga maamulayo waddanka dibaddiisa tababarna ma helaysid qalabna ma helaysid marka annaga waxaan rabnaa inaan qaadano riskigaas oo waddanka gudihiisa laga maamulo lacagtii shaqaalaha la siinayo gudaha waddanka la siiyo economigii dhaqaalihii soo gelaya waddanka waddanka dhexdiisa wax looga gata ayaan rabnaa tababarada markaas annaga marka aan indhahayna ku arkaynan dhex joogna maalin kasta annaga ayaa dad badan oo soomaali ah tababaran doona laakiin haddii hawada ay kusii socoto waa laydinku soo wareejin doonaa waa laydinku soo wareejin doonaa aan ku socono tababarna ma helayno qalabna ma helayno marka sidaa awgeed dawladda waxay go-aansatay in la soo wareejiyo hawada xataa haddii aan u baahan nahay dad ajnabi ah oo expert ah oo noo yimaado oo soomaaliya ka shaqeeya waa gartay isbitaaladay ka shaqeeyaan ajnabiga meel kasta ay ka shaqeeyaan marka wax cusub maaha inuu qof ajnabi ah nala shaqeeya haddana way nala shaqeeyaan waayaha wasiir horey waxaa usoo baxayay warar iyo go-aamo la leeyahay soomaaliya keligeed kuma filna oo wadamo kale ayaa idinla shaqayn doona oo idinla maamuli doona hawada soomaaliya arrintaas iyada xal ma loo helay mise murankaas weli wuu taagan yahay maya actually arrintaas waa arrin u baahan in aan runtii warbixin fiican ka bixino oon clarifications aan ku sameyno soo wareejinta hawada iyo maamulka hawada shaqo kuma laha arrintaa kale ee laga hadlayo soo wareejinta hawada waxaa lagu soo wareejin doonaa soomaaliya waxaa laga maamuli doonaa waddanka soomaaliya gudaheeda arrintaasi way dhamaatay saxiixii ugu dambeeyey hadda waa tii aan sebtember laba iyo tobankeed kusoo saxiixnay soo wareejintaasi way dhamaatay ayada shaki kuma jiro hadda iyo wixii ka dambeeya waa wakti yaroo dib u dhacay iyo maalin dib aan u dhacnay iyo wax sidaas oo kale waa suuragal laakiin in lasoo wareejinayo arrintaasi way dhamaatay annaga ayaa maamuli doona waayahay waxaa jira marka in parallel waxaa jira diyaaradaha dulmara hawada soomaaliya ayaa waxaa la jiri waxay ka sheegtaan dhinaca communicationka la xiriirkooda sida ay ula xiriiraan dhulka marka diyaaradda la hagayo ayay waxay ka sheegteen dhibaatooyin ka sheegteen muddadii ugu dambeysayna dhibaatooyinkii way soo yara bateen oo diyaaradaha cabashadii ay badanayeen sida ay leeyihiin waxa weeyaan shirkadda ikeo marka united nationka ayaga ayaa maamula hawada soomaaliya hadda waxa laga cabanayo communicationka fiican aanan siinin diyaaradana waa iyaga soomaaliya ma maamusho hawada hadda iyaga ayaa marka waxa laga qaylinaya soomaaliya ma aha waa iyaga marka si ay xaltaa ugu helaan ayaa waxay waxay sameeyeen jidadka dulmara soomaaliya ama soo gala diyaaradaha soo gala soomaaliya ay ay qaadaan ayaa waxay yidhahdeen si aan u yareeno cabashada si ku meel gaar ah waxaan rabnaa jidadka qaarkood inaan wax ka bebedelno dowladda soomaaliya anigana warqad ayay iisoo direen madaxweynuhu warqad ayay u direen ra-iisul wasaarahana warqad ayay u direen Marka- inteenabo ar- ar- isku mawqif ayaan arrintaas wadana- marka ma wax laydi ku curyaaminayay kula tahay mise waxbaa ka jira dee hataa haddii uu ka jiro waa arrin ayaga ay abuureen ayaga ayaa qalab gelin weeye ayaga ayaa communicationka fiicnayn weeye annaga wax shaqa oon ku leenahay male marka annaga positionkeena wuxuu yahay dowladda soomaaliya marnaba ma ogolaanayso in hawada hadda soomaaliya ay xukunto meel kale laga xukumo marnaba ma ogolaanayno uma saxiixayno number one number two wax cilad ah oo dhinaca dowladda soomaaliya ka yimid arrintan maaha waa arrin united nationka ka timid iyaga haddana arrintaasi ha maareeyaan oo ha hagaajiyaan marka anigii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha saddexdaba mowqif ah baan ka qaadanay ah inaanan la ogolaanin loona saxiixin marka eh, arrintani arrin jirto ma aha in hawada soomaaliya waa waa laga yaabaa iyaga si qoraal ah nooguma aynan dihin waddan kale ayaan ku we- ku wareejinaynaa si uu dhinacyadaas u maamulo wax qoraal ah naguma aynan dihin laakiin waxay yidhaahdeen waxaan saaraynaa waxoogaa yar oo xanibaad ah jidadka ayaan kala hagaajinaynaa oo si kale u kala habaynaynaa innagana midaasina waan ka diiday waa Waxaan ku gartay nidhi wakti markii wakti hawada la Soomaaliya- xalinayo wakti la xalinayo ma idiin sheegeen marka arrintan eh, ku saabsan eh, in Ha.
jidadka iyo dhibaatooyin ay ka taagan yihiin
haa hadda waxaan kula heshiinay oon kula nagooshiyeed gareenay hawada soomaaliya sideeda ha ahaato hadda qalabka cusub waa qalab cusub oo technology aad u cusub oo wadamo yar keliya ay isticmaalaan ayaa muqdisho inoo yaallo oo la rakibayo markii qalabkaa la rakibo nalagu soo wareejiyey annaga hawada soomaaliya oo innaga aan maamulayno haddii cabasho marka ay timaado cabasho la eg inta hadda idiin timaado oo kale waxaan diskas garaynaynaa markaasi aan ka wada hadli doonaa si- eh, sidii eh, maxaa la yidhahdaa lagu improve garayn lahaa serviceska aan sameyno waaya laakiin hadda hadda inaan waxba la kala qaybinin ilaa in naloo soo wareejiyo innaga naloo soo wareejiyo oo wakti dheer nala siiyo aan innaga ku tijaabino horta aan soomaaliya iyada oo ay maamulayso inay dhibaato siiso sidoo kale marka wakti wakti badan ayaa haddaan waa gartay waa gartay keenaynaa inaan arrintan gira ugu dambeyn Waaw.
waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo een, wax war ah ma ka haysaan tirada rasmiga ah ee dayuuradaha ah ee maalin kasta isticmaala hawada soomaaliya inta ay dhan yihiin haa diyaaradaha soo hawada soomaaliya waxaa isticmaala average ahaan maalintii laba boqol iyo afartan laba boqol iyo konton diyaaradood ayaa isticmaalaan hawada soomaaliya maalintii aad iyo aad baa umahadsan tahay waktigaaga wasiir adigaa mudan walaal, adigaa mudan intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayey wasiirka duulista hawada soomaaliya maxamed cabdilaahi salaad oomar inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinle nabadgeliya